الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته su-aasha sideedaad oo ku saabsan qofka socdaala ama safra goormay u bilaabmaysaa axkaamtii safarku sida gaabinta salaada goormaasi axkaamtii safarku ay ka dhammaanaysaa jawaabteedu waxa ay tahay qofka u safraya masaafo curfi ahaan safar loo yaqaano ama masaafadu ha fogaato ama ha dhowaato waxa uu leeyahay axkaamtii safarka haday tahay gaabinta salaada iyo jamcinta labada salaadood iyo afuritaanka maalinka ramadaan iyo khufeynka in la masaxo saddex maalmood iyo habeenadooda iyo axkaamta kale ee la xidhiidhaba axkaamtaasina waxay u bilaabmaysaa magaaladaasi ama deegaanka uu ka safraya hadduu yahay mid deyr leh deyrka markuu debadda uga baxo hauba sii muuqdabe haddaanu deyr lahayna dhismayaasha u baaleeya marka uu dhaafo hauba sii muuqdaan dhismayaashu oo hauba dhowaadaanbe xagga soo noqoshadana axkaamtii safarku waxa ay dhammaanaysaa oo qof muqiima uu noqonayaa marka uu soo gaadho meeshii markii hore uu ka safray oo hadday deyr lahayd deyrka gudaha uu soo galo haddaanay magaaladu deyr ama xayndaab aanay lahaynna dhismayaasha u baaleeya marka uu soo gaadho markaas axkaamta safaru ka dhammaanaysa guud ahaana culimadu taa waa isku waafaqsan yihiin waxaana u daliila xadiidka bukhaari iyo culimo kaleba ay kutubtooda sunnaha ku wariyeen nebigu caleyhi salaatu wasalaam magaalada madiine wuxuu ku tukaday afar ragcadood waa deegaankiisii markii uu gaadhay dilxulayfa isaga oo safara nebigu caleyhi salaatu wasalaam axkaamta safarka ayuu bilaabay oo laba ragcadood ayuu tukaday dilxulayfana magaalada madiine waa u dhoweyd wakhtigii nebiga caleyhi salaatu wasalaam haddana magaalada ayaabay ka mid tahay oo gaadhay marka xadiidkaasi wuxuu daliilu yahay qofkii musaafirkaa meeshii uu deganaa mar haddii uu ka baxo axkaamtii safarku inay u bilaabmayso wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu